sabuuraddii shanaad rabbiyow balhadalladayda dhegta u dhig oo ka fiidhso fikradayda boqorkayga iyo ilaahaygow bal maqal codka baryadayda waayo adigan kuu tukanayaa rabbiyow codkayga aroorta baad maqli doontaa oo aroorta ayaan tukashadayda kugu soo hagaajin doonaa oo waan soo jeedi doonaa waayo adigu ma ihid ilaah xumaanta ku farxa oo shar adiga kula jiri maayo kan ismadax weyneeya hortaada soo istaagi maayo oo waxaad necab tahay xumaanfalayaasha oo dhan waad wada baabbi'in doontaa kuwa beenta ku hadla rabbigu aad buu u karhaa kan dhiigyacabka ah iyo qaa'inkaba laakiinse anigu kalgacalkaaga badan ayaan gurigaaga ku soo gelayaa oo anigoo kaa cabsanaya ayaan xagga macbudkaaga quduuska ah u soo tukan doonaa rabbiyow cadaawayaashayda daraaddood xaqnimadaada igu hoggaami oo jidkaaga hortayda ku toosi waayo afkooda daacadnimo kuma jirto oo uurkooda hoosena waa xumaan miidhan hungurigooduna waa qabri af bannaan oo carabkooduna waa sasabasho miidhan ilaahow iyaga kuwa eed leh ku tiri oo iyagu taladooda ha ku baaba'een oo xadgudubkooda batay daraaddiis u tuur iyaga waayo way kugu caasiyoobeen laakiinse kuwa adiga isku kaa halleeya oo dham ha rayreeyeen oo farxad ha ku qayliyeen weligoodba maxaa yeelay adigaa daafaca iyaga kuwa magacaaga jeceluna adiga ha kugu farxeen waayo rabbiyow kii xaq ah waad barakayn doontaa oo waxaad hareerihiisa ku wareejinaysaa raallinimo sidii gaashaan oo kale